bismi illah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo sagaalaad min suurati lisraa qaala tacaala wmaa manacnaa an nursila biاlaayaati ilaa an kadaba biha alأwaluun waaataynaa hamuuda naaqata mubsiratan faظalamuu biha wamaa nursilu biاlaayaati ilaa takhwiifa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wamaa manacnaa nooma diidin nagama mancin an nursila inaan dirno bil aayaati aayaad inaan dirno ilaa an kadaba inay beeniyeen mooye bihaa aayaadka alwaluuna kuwii hore mufasiriintu waxay dhaheen kuwa gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa baa waxay ikhtiraacdeenoo waxay dhaheen waxaan doonaynaa nebi muxamedow calayka asalaatu wasalaam innagaa nebiga ku sallinayna iyagu gaali ahaayeene mucjizaad waaweyn inaad la timaado gaar ahaan waxaan kaa rabnaa buurtan safe la yidhaahdo inaad dahab nooga dhigto waxaan doonaynaa buurahan waaweyn oo maka ku hareeraysan inaad naga riixdo oo naga meesha ka qaadid beeraan u baahanna ilaahay wuxuu yidhi waxa ay dalbadeen inaan dirno sidaa ka dhigno nagama mancin ilaa an kadaba bihal awaluuna kuwii hore oo aayaadka dalbaday oo la siiyey inay beeniyeen mooyaane kuwa horaa saa u dalbaday markii waxay dalbadeen la tusay oo la siiyeyna ma aysan rumayn iimaan ma ay yeelan wax iimaana ma aysan yeelan marka kuwaanna waa iyagiioo kale weeyaan haddii qofka intuu mucjizada shayga aayadda dalbado oo loo keeno rumayn waayana waa la halaagayaa loo kaadin maayo amaa hadda kuwan gaalada iyaga waxaaba dani ugu jidhaa ilaa markay dalbadaan oo loo keeno rumayn mayaane inay maalma sii noolaadaan oo aan la baabi'in ilaa an kadaba bihal awaluun kuwa awalintaha inay beeniyeen mooyaan aayaad badan baa ilaahay ambiyada ilaahay siiyey mucjizaad waaweyn ayaa ilaahay ku ayiday subxaanahu wa tacaala oo loo dhiibo dhammaanna way beeniyeen qolooyinkii noocaas aha intii ambiyada markaa raacday mooyaane qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aataynaa waxaanu siinay famuuda reer famuud si gaara annaaqata hashii baanu siinay mubsiratan xaalay tahay mid aragsiinaysa dee waxa weeye hashu iyadu aragsiin kale maahee keenidda la keenaday oo mucjizo laga dhigay baa xaqii lagu arkayaayoo lagu garanayaa weeye wa aataynaa waxaanu siinay famuuda reer famuud annaaqata baanu siinay mubsirat way dalbadeen ilaahay waa keena hashii baa la keenay waa hashii caanaha badnayd waa hashii maalinta gaarka biyaha cabbaysay waa hashii la yidhi war hashaa ilaahay xumaan ka dheereeyo ha taabanina oo ha boqongoynina oo hashii markii dambe ay dileen reer famuud hashaasaa ilaahay sii waa loo keenay way dalbadeen iimaanna ma ay yeelan falamuu bihaa waaba tanba ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala falamuu bihaa way dulmiyeen dalamuu way dulmiyeen naftoodii bihaa hashii haddii loo keenay qoomu saalix weeye reer famuudkiy oo mucjizada cad ay arkeen way way diideen waa inkireen awalna iyagaa codsaday ilaahay wuxuu yidhi wamaa nursilu ma dirayno bil aayaati aayaadka ilaa takhwiifa cabsigelin mooyaane aayaadkan kowniga ah markay dhacayaan ummaddaa la cabsigelinaya zalaasil baa dhacaysa dhulgariir waxa weeyaan waa takhwiifa onkad baa dhacaya dhullago' baa dhacaya khasfi kusuuf madoobaad dayaxa ama qoraxda madoobaadaa dhacaya waxaasoo dhan wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa addoommadaa la cabsigelinaya macaasida inay ka fuqaan ilaahay addoommadiis buu ku cabsigelinaya bal inay noqdaan oo cibro qaataan oo ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaan waxyaalaha dhacaya hadda koonka horeyna waa u dhacayeen haddana waa dhacaan aayaadkaas muuqanaya waxa weeyaan waa takwiif war cadaabkiiusan idinku soo degin ee cadaabka ilaahay ka baqo oo ilaahay ka baqo subxaana wa tacaala saasaa loo loo soo dirayaa aayaadka waa cabsigelintaa weeyaan qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waid qulnaa wadkur waxaa ka sheekaysa id wakti qulnaa aan nidhi laka adiga aan kuu nidhi bimacnaa awxaynaa aan kuu waxyoonnay akhbarnaaka aan kuu warannay laka adiga maxaan kuu waxyoonnay inna rabbaka rabbiga axaada wuxuu koobaabay binnaasi dadka ilaahay rabbigaa nebi moxamedo calayhi salaatu wasalaam axaada binnaasi ilaahay dadka waa koobaabay waay xaadeey muxuu ku koobay cilman axaada bikulli shayin cilman wixii hore wixii dambe waxa jooga wax ilaahay ka qarsoon ma jiraan axwaashooda haddii ilaahay cilmi ku koobay ilaahay muxuu og yahay kuwa gaalada ah oo aan iimaanka loo qadarin weligood inaysan rumaynayn aayaadkasa ha loo keeno mucjizaadkasa ha loo keeno inaysan marna rumaynayn ayaa ilaahay og yahay subxaana wa tacaala taas markaanu kuu sheegnay qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wamaa jacalnaa maanan yeelin alru'yaa ru'yadii aragtidii riyadaan hadda loogama jeedo tii manaamka ahayd inta badan alru'ya sidaan markay u qoran tahay midda manaamkaagee qofka hurdo oo arkabaa loo isticmaalay sida qaalibka ah midda kalena ru'ya ru'yatun alru'yatu iyo alru'ya bay kala yihiin aragtida indhaha ah alru'ya baa loo isticmaalaa midaan manaamkaana alru'ya baa loo isticmaalaa waana laysku isticmaalaa laakiin qaalib saasa marka marakan waxaa loo jeedaa tii manaamka ahayd ma aha ee waxa weyaan tii aragtida ahayd oo caadiga ahayd indhaha ahayd soo jeedka ahayd wamaa jacalnaa maana ka yeelin alru'yaa ru'yadii iyo aragtidii allatii taasoo araynaaka aanu ku tusinay nebi allow calayka asalaatu wasalaam aanu ku aragsiinay kamaanan dhigin ilaa fitnatan fitna mooyaane fitnaan uga dhignay linnaasi dadka imtixaan iyo ibtilo iyo jiribid ayaanu uga dhignay ru'yadaasi maxay ahayd dheelmiddii nebi maxamed la dheelmay calayhi salaatu wasalaam ilaa suuratu israa baan ku jirnaa taas waxaanu ka dhignay habeenkii laylatul israa wixii lagu soo tusay aragtidii lagu soo tusay ilaa fitnatan baan linnaas uga dhignay dadkiibaa inkiray oo beeniye waxay dhahen waa adiga caawa nala hurdadoo na joogay meelna maadan aadin cidna maadan soo arag way beeniyeen in badan baa gaaloobay oo awal xataa qaar iimaan lahaabaa noqday oo rumayn waayey dadkii mukhlisiintahay daacadda ahna iimaan bay sii kororsadeen leylat alisra walmicraaj cajaa'ibtii nabiga la tusay ee cirarka iyo dhulalba laga tusay taa weeye baa lagu leeyahy ru'yada laguu sheegayo markaas waxaanu ka dhignay ilaa fitnatan linnaas intaas afartan beri meel loo socdo baan xalay inta tegay misna ka soo noqday baytulmaqdis baba iyagu la yaaban yihin micnaajkaba intaan la gaarinaya samaawaad iyo meelo kaloo nebiga la geeyey waan malaa'igtu ay tegi karin taasi wata fitnaan ka dhignay horay ku cadafo washajarata almalcuunata fi lqur'aan wamaa jacalnaa kamaana yeelin usoo qadar ashajarata geedii almalcuunata la lacnaday fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa lagu lacnaday iyadana kamaana dhigin ilaa fitnatan linnaas iyana dadka fitnan baa uga dhigan geeddaas malcuunada ah waxaa la yidhi dee geed qur-aanka lagu lacnaday mayaa aragteen geed la leeyahay geedkaana qur-aanka lagu lacnaday mayaa ku jira waxaa looga jeedaa almalcuun aakiluha waxa weeyaan washajarata almalcuuna geeda la lacnaday waxa weeye waxaa la lacnaday almalcuuna aakiluha wey kuwa cunaya geedda la lacnaday waa dadka geedda cuna la yidhaahdo zaquum ina shajarata zaquum dacaamu lafiim waa geedkaas wey dadka cuna wey dadka lacnada ku dhacday taasna waxaanu ka dhignay fitan waa geed naarta ku yaalla markaasaa waxaa la yidhi geedkaas dadka dambiilayaasha ah oo gaalada ah baa quudan doona abujahal baa kacay wuxuu yidhi see ku dhici kadhaan naartu waxbay gubtaa geedna waa ka dhex baxaa bal maxamed wuxuu idiin sheegayo oo idiin akrinaya dhegaysi geed baa dab shidan ka dhex baxa mayaa haddaan raacaynaa oo qaadan karnaa waa u diiday ilaa nebigu wuxuu yidhi jannadii waa soo arkay naartiina waa soo arkay shajaratu zaquun baan soo arkay say waa beeniyey abujahl wuxuu yidhi timir ii keena haatuu lanaa tamran wazubdan timirna ii keena subag burcadana ii keena markaasuu timirta subaga daraa oo cunaa warka wuxuu yidhi zaquum hanaw kanaa u naqaan zaquum haddaa noo sheegtay zaquum waa kan buu yidhi labadan way wax dhiba leeyihiin timir iyo burcad laysku cunay zaquum waa kan buu yidhi nebigu waxau rabaa inuu ka hor yimaado waa abujahl sidaasbuu ku hal waxay inkirayaan caqligooday iyagu wax ku cabirayaan maca caqligooda xataa waxay isdiidsiinayaan waxyaalo kaloo adduunka jiro oo dabku uusan cunin baajira iyona og yihiin abujahl saasuu ku hadlay iyo kuwii la midka aha waxay og yihiin waxyaala aan dabku cunin waxaa jira baa li bahasha annucaamada la yidhaahdo annucaama soo gorayada ma ahayn dhimbilaha dabkaaba iska liqi kadhaa baa lagu leeyahay bira la gubay bira bir qaxmaysa biraha cacabkaa iska cuni kadhaa baa lagu leeyahay falaa yadura mana dhibayaan waana noole waxay arkayaan bahalo manaadiil la yidhaahdo oo sida fasaleetigaado kale oo laga samaysto samandelka dhogortiis waa bahal yaroo turkiga waddankaasaa laga helaa markaasaa fasaleetigaas markuu wasakoobo dabkaa lagu ridayaa wasakdii baa ka dhaqmaysa isagiina guban maayo dab baana lagu rid maradaa yartaa waa geedka bahalkaa dhogortiisaa laga sameeyey waa dumaybatun fii bilaadi turki ayaa laga helaa dabkuna ma taabanayo waxaa adduunka jooga waxyaalo tiro badan oo aan dabku cunin waa isdiisiyeen marka wuxuu leeyahay see geed arrintaa u dhici kadhaa geed kastoo hadda adduunka yaalla naar baa ku jira dab baa ku jira geeda laysku xurbiyaa jira dadka miyiga kusoo koray baa garanaya geeda waxaa jira laysku xurbiyo dab laga laga shito kuwaasaa jira kuwaasna waa jira waa magacoodi waxaa la yidhaahdaa magad waa laysku xurbinaya dabkii baa lagala baxaya qur-aankaa inoo tilmaamaya marka waxay inkirayaan qaar ka mida adduunkayba ugu jeedaanba qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala marka waxaa laga dhigay washajar wamaa jacalna shajarata almalcuuna fi lqur'aani ilaa fitnatan linnaas wa nukhawifhum waanu cabsi gelinaynaa famaa yasiiduhum u ziyaadin maayo cabsigelinkaas ilaa duqyaanan qooq mooyaane qooq buu u siyaadinayaa duqyaanan oo kabiiran weliba wey waanu cabsigelinaynaa waxaan ku cabsigelineynaa bianwaaci ilcadaab waxaanu cadaaba waxaanu aayaad la soo dejinayo famaa yasiiduhum u ziyaadin maayo ilaa duqyaanan kabiira qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama qisadan meelo dhan baa qur-aanka looga sheegay meel kasta haddee meelba waxbay gaar la tahy waxaa ka sheekaysaa wadkur waxaa xusaabay ka dhigan tahay yaa maxamed calayka salaatu wasalaam id wakti qulna aan u nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aan u nidhi usjuduu u sujuuda liaadama nebi aadam u sujuuda baan amarkaasaa ilaahay sii fasajaduu isla markiiba waa sujuudeen malaa'igta ilaahay ilaa ibliisa laakiin ibliis lam yasjud iska dhig isna munqadaca haddaa ka dhigaysa ilaa malaa'igta isagu waxa weeye malag malaa'igta uu dhex joogay mooyaane waxa weeyaan ka mid maaha isagu kaana min aljinni ba isagu waa diiday waa iskibriyey abaa wastakbara soo ma ahayn nebi ibra nebi aadan buu macnaha xaqiray qaala wuxuu yidhi a asjudu ma waxaan u sujuudayaa liman axadka khalaqta aada abuudhay diinan xariha dhoobo ma dhoobokaa ka abuudhay baan u sujuudaynaa addoonkan daciifkaada oo xaqiirkaada dhoobada laga abuuray anigana waxaa laga abuuray buu ku rabaa inuu yidhaahdo macnaha naartii uu sheegay marka wuxuu uga jeedaa waa faantanka iyo balaayada iyo qabaliyadee meel sara aniga layga abuuray fasiiliga meesha aan ka soo jeedo cunsurka aan ka soo jeedo waa meel baawar meel sare oo fiican kanna wax liitaa laga abuuray macnaha waa kala laandheeraysannahay sibuu u xaqiraya kana marka waxaa la yidhi caqli wuxuusan garanayn horta qiyaaskii u wuxuu sameeyey qiyaas faasida waana amarkii u horreeyey oo ilaahay oo uu diiday waana axadkii u horreeyey amarka ilaahay diida dhoobadu iyadaaba ka fiican wax isagu uu ku faanayo asjudu liman khalaqta diina qaala wuxuu yidhi shaydaan baa hadlay ilaahay baa inoo sheegaya sidau yidhi ara'aytaka ilaahayow ilaahays buu la hadlayaa ilaahay baa o ilaahay ara'aytaka iga warran buu yidhi ilaahayow ii sheeg haadaa kan alladii kanoo aadankan karramta calaya aa iga kar aa iga fadli badnaysiisay yaa aa iga maamuus badnaysiisay addoonkan yaa ilaahayow bal iga warran aad iga dul karaamo badisay iga wa aa iga fadishay karramta calaya aniga bal addoonkan ka war addoonkan uu la yaabaya lain akhartanii wallaahi dhaari waxay tahay wey lain akhartanii haddaa i gadaal marsi oo ibaaqa yeeshay oo nolol ii daysid ilaa qiyaamada ilaa yowmi alqiyaama la axtanikanna jirid gooyeen duriyatahu duriyadiis ilaa qaliilaa wax yar mooyaane la axtanikanna fitinaagga waxa la dhihi jira dhabxanagaysiga dhabxanaga halkaa wixii lagu qabto waxa weeye dhabxanagaystee waxa weeye dhumiye wey dhumiye baadiyeeye halaageen idlaal iyo iqwa dhumin iyo baadiyeyn ku sameeyeen duriyadiisa ilaa qaliila wax yar mooyaane cadowgu ilaahay waa dhaartay imaamu dabari wuxuu yidhi cadowgu ilaahay waa dhaartay rabbigiis wuxuu ku yidhi haddaa ilaahay kolley aniga waa i halaagaysaa halaagayga aan nafta igu sii baaqi yeesho ilaa qiyaamada addoommada ninka axadkaan aadama ka farcamay oo aniga dar la yidhi u sujuud oo aan diidada dartiis anigana lacnaddu iigu dhacday dhaar waxaan ku galay oo adiga kuugu dhaartay inaan addoommadaa soo wiciyo istimaala la astamiilannahum soo leexsadeen shaydaanku xarga tow mootow halkaa istaago macnaha maaha waxbuu kuu daarayaa wuu ku dhuminayaa wadooyinbuu ku filmo shaydaanbuu kuu shidayaa waxa weeye waddo kastoo wax lagu dhumiyo ayuu kuu isticmaalaya midig iyo bidixii hore iyo gadaalbu addoon kaga imaanaya bis qofka wakhtiga ka dhuminaya waxaan daaca ilaahay iyo khayr ahayn buu ku mashquulinaya macaasi buu amraya fasaad buu amraya yaa gaalnimo ugu yeeraya balaayoo dhan buu ugu yeeraya xarga wuxuu samaynayaa shabakaad iyo laandayro uu kusoo ugaarsanayo buu qofka macna ku leexsanayaa wey ilaa qaliilan wax yar mooyo addoommadaa ka mida qaala ilahay wuxuu yidhi haddaad dhaaratay addoommada inaad dhuminaysa fadhab orod tagad orod tagtaan idhabtaan dahaabkan ma aha kii ahaa diddulmaji imaatinka kii ka soo horjeeday maaha orod tago dhaqaaq maaha haddaad saas tiri ha la arko samee samee wey qof kula taagan aad tiri waayo orod tag waa yahay manita qof tegaya maaha orod tag orod dhaqaaq maaha waxaa ku dhaaratay bal samee faman qofkii tabica ka ku raaca minhum xaaluu iyaga ka mid yahay ku raaca khalaa'iqda fa inna jahannama naarta jahannama la yidhaahdo jazaukum jazihini weeye jazaan abaalmarin weeye oo mawfuura mawfuur ah waxa weeyaan yujzowna waa la jazaynayaa ku nasbi jazaa'an mawfuura jazo kaamil ah oo waafir ah ayaa la abaal marinayaa wey marka idhabtu waxa weeyaan ijtahid orod sameeh waa ku arkaynaaye wixii ku raaca dhaartaa hadday kaa dhacda anna taasaan ku dhaartay marka isagu cadaawadda uu u qaaday nebi aadam bu haddii maadaama ilaahay nebi aadam ilaahay doortay nebi aadam buuba ka bilaabay oo waswasadii iyo geedkii u maaragtay u qurxiyey iyo wixii duriyadiisana dhaartan buu u mara inta badan inta badanna waa tabti ilahay waa isaga ilaha aayad kaleo qur-aan ah walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu waa ku run sheega melihiisi ummadda inta badan shaydaan waa dhumi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wastafziz fududayso oo kacso kaxayso man axadka istadacta aa awoodid oo minhum iyaga ka mida cid allaal cidda awooddo iyaga ka mida bisawtika codkaada ku kaxayso ku fasahaada u qurxi codkaada shaydaanku codod buu leeyahay codadka dad buu soo marinaya kuwa heesa iyo kuwa gabayada shaydaanka tiriye iyo kuwa riwaayadaha shaydaan dhiga iyo cid buu soo marsiinaya waxa weeyaan waa codku waxa weeye kullu daacin yadcuu ilaa macsiyatilah qof kastoo dadka ugu yeera wax ilaahay lagu caasinayo kaalaya dagaalama kaalaya hebel dila kaalaya wax dhaca waa codkiisi baa shaqaynaya bisawtika codkaas wax kastoo hadal kasta oo soo fulo oo hadal xun ah waa codkii shaydaanka oo wato weeyaan addoommadaanu soo dhex marsiisanaya alghinaa waalmazaamiir wallahu cayaaraha shaydaan iyo waxaasoo dhan heesaha qurunkaa iyo waxaasoo dhan buu ku shaqaysanaya kuwa iswada ruxayo oo xataa waxaysan macnahooda garanayn isla ruxaya inta daartaan balaayada maaragtay daawanayooo fiirsanayo oo dhagaha ugu jiraano oo nicmadii ilaahay siiya maqalkii iyo araggii iyo caqligii iyo u leexinaya meel kale shaydaan baa magnad ku haysta oo ka awood badiyey wa ajlib ilaahay wuxuu yidhi shaydaanow kici oo ku dir calayhim kuwaa ku duldhaarato addoommada dushooda bikhaylika fardahaada iyo warajilika ciidankaada fantariga lugta ah wax allaale waxaa ciidan haysatay ciriya dhul gaadiidka ad markii la farduhuna waa tegni kadib ka dhigan yihin waa gaadiid cid saaran fardahaada iyo rajilika kuwaad lugta ku socda iyo waxaadoo dhan ku kici ku dir ciidamadaadoo dhan adeegso annaguna ballantaasaan qaadnay wey dhaartaasaa dhacda wa shaarik la wadaagso hum iyaga fil amwaali xoolaha dhexdooda iyo wal awlaadi ilmaha la wadaagso shariig kula noqo xoolaha iyo caruurta xoolaha xaggee bay ka imaanaya xoolaha macsida lagu bixinayo shaydaankii baa meeshuu rabay ku bixinaysaa buu qofkaan ku bixinaya hayna ku soo leexin innaga meeshuu rabay buu ku bixinaya qofkaani shaydaanku meeshuu rabay buu ku bixinaya koow ilaahayna ka badbaasha wuxuu u qurxinayaa ribada wuxuu u qurxinayaa sariqada iyo tuugada wuxuu u qurxinayaa dhaca wuxuu u qurxinayaa xoolaha xaaraantaah wuxuu u qurxinayaa laaluushka wuxuu u qurxinayaa noocyada xoolaha ay dadka ku soo galaan oo duruqda xaaraantaah oo dhan buu u qurxinayaa beecyada xaaraantaa waxaasoo dhan shaydaankii baa meesha taagan oo qofkaan u adeegaya fil amwaali xoolaha dhexdooda iyo wal awlaad ilmaha ilmihii raggii iyo dumarkii laysku dhex darayo waxa weeye caruurta zinada ku dhalanaysa oo badanaysa waxa weeyaan ilmihiiyo magacii magac fiican meesha loogu bixin lahaa shaydaankii qayb laga siinayo cabdi fulaan inta la yidhaahdo fulaankaasi magac kale yahay ama magac ilaahay aan loo tiirinay ya cabdullaata iyo cabdushamsi iyo ma garanaysaa cabdulcuza iyo magacyadii ay maaragtay addoon ay cid kale siinayaan ilmihii ilmahana la wadaagso qofkii xaaskiisi markuu u tegayey xataa adkaartii uu ka tago oo shaydaankii ilmihii wax ku yeesho oo adkaartii uu ka tago shaydaanka iska xirsixiri waayo ducadii la akhrisanayey washaarikum la wadaagso oo kula sheer noqo shaarigtaas fil amwaali iyo walowlaad intaasba same waxaa doonti samee wacidhum u yaboh shaydaanow dadkaas yabohyo beenbeeno khayaaliya u sheeg wamaa yaciduhum shaydaanu ilah uhi shaydaan u yaboohi mooye iyaga ilaa guruuran kada iyo been mooyaane muxuu u yaboohaya sanamyadaa idiin shafeecaya haddaa xoolahan xaaraanta ka shaqaysataan milyan dheer baa noqonaysaa xoolaha helisa hadhow baa iska toobad keeni doontaa adiga cadaabi waxba ku taaban mayso ee jannaba ma jidho ama naari ma jidho awliye dhasheed baa tahay waa iska fiicnaanaysaa wax wuxuu u yaboohayaa qofkaan uusan ku toobadkeenoo is yidhaahdo waa fiican tahaye meel fiican baa joogtaaye iska iska wado wacidhum wamaa yaciduhum shaydaanu ilaa guruuraa wax uu u yaboohayo wax kale maaha waa guruur baa ilaahay leeyahy bal hadda fiiri shaydaankii sidaa weeyaan tafsiirkan sheekh axmed asaawi almaaliki waa maaliki halkaas wuxuu ka qabtay baan ka faa'iidaysanaynaa washaarikhum fi lamwaali xoolaha la wadaagso xoolaha xaaraanta waa ribadii iyo qasbigii iyo wixii la mida la wadaagso xoolahii meel xun baa laga soo shaqeeya ama meel xun baa ku bixinaysaa waa isku mid iyo wal awlaad ilmahana la wadaagso ilmahaas wuxuu yidhi awlaad min azina ilmaha zinada ku dhashay dee shaydaankii baa la wadaagsadoo meesha keensaday wuxuu yidhi halkaasuu masale ka qabto wuxuu yidhi wa milu waxaa la mida ilmaha shaydaanku wax ku leeyahay oo uu la wanaagsaday dadka maa low dallaqa arajulu ninku hadduu furo imra'atahu xaaskiisa alaaan saddex suurat lbaqarana waynu kaga socdan xaaskiisibuu saddex ku furo wa ataa minhaa wuxuu xaggeedina kala yimid isagoo saddex ku furay bilawlaadi caruur waa u joogtaa ilaa hadda dadkii qaar baan waxbaba ka furmayn muxuuba saddex hadduu ku qabay saddexdiina waa ku furo ama xabad xabad ha ugu furo ama isku mar ha israacsho marka dee awal buusan saddex ba ku qabin malaha ibnu cabaas wuxuu yidhi ninkii u yimid haweenaydaydii baan boqol dalqadood ku furay buu yidhi soo yidhi saddexna waa kaaga baanta sagaashan iyo toddobana kitaabkii ilaahay a ku jeejeestay weeye marka kaasi xagga dalqadahan badanoo iska badsadaaba lagu haysaye gabadhii dib uma haysane kan islaantau saddexda ku furay u joogto oo ilmihii iskaga dhalayso oo og arrinta xaaraam noqoshadeeda iyo afarta madhabba inay dhaheen waa xaaraam saxaabadii halkaa madhay go-aan ka soo saareen intaasoo adilayo kala jidho middaas baa ka mid w shaydaanku dadka la wadaagsaday fa ina ashaydaana shaydaanku yaa shariikuhu fiihim ilmaha shaydaan waa la wadaaga caruuraha maaro loo waayeyna kooxa waxaa ka mida noocyadaas oo ahlu shar ah balaayooyinkaas way bay u badan yihiin masale mufiida weeyaan uu meesha ka qabta kitaabku qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi idna cibaadii addoommadayda laysa kuguma ahan laka adiga calayhim dushooda suldaanun wax saldana ah iyo tasallud iyo ku dirnaan anaa xafidanaya wa kafaa birabbika rabbigaabaana kaafi ku ah wa kafaa birabbika rabbigaabaa kaafiya wakiilan yaa min jihati wakiil mid xaafida mid ilaaliya caasim ah makrigaada iyo sharkaada shaydaanow rabbigaabaa waxa weeye wakiil ah addoommada ilahay baa ilaashanaya wey rabbukum rabbigiin dadow alladii allaha weeye yusjii socodsiiyey lakum idinka alfulka doonyaha idinku socodsiiya filbaxri badda dhexdeeda hadday iska istaagto wax riixi kara mayaa jira doontii baddaas ya litabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiis marka wakii meel si ku noqday inta gurmad iyo wax loo fidinayo waa la arkay dhibaato laga marayo litbtaquu min fadlihi fadli baa la dalbaya doontu maxay wadaa bucsharadii badeecadii alaabtii waxaas inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiima ilaahay wuxuu ahaaday mid idiin naxariisasho badan waidaa wakhtigii masakum aduru dhibaat uu idin taabto aduru duri iyo dhib filbaxri badda dhexdeeda dalla waxaa dhumaya man baa dhumaya tadcuuna au yeeranayseen ilaa iyahu ilaahay mooyaane baddu markay la kacdo dhibaata ku dhacdo wax allaale waxay u yeeranayeen asnaam iyo ilaahyo beenbeena wixii waa dhumayaan u yeeran mayaan ilaahay keliya u yeeranaya ilaa iyaahu ilaahay mooyaane ilaahuna badbaadi haddaa maanta na badbaadis u noqon mayne falamaa najaakum ilaahay markuu idin badbaashay ilaal barri baddi oo aad xeebtii iyo baddii timaadeen acradtum waa jeensateen wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday kafuura mid kufrin badan haddeer waa isaga ilaha u noqon mayo ilaahu maanta haddaa tan iga samata bixiso markii lasoo badbaasayna meeshiibuu ka bilaabo insaankaas waa insaanka gaalka ah afa amintu ma ka aamin noqoteen kuwii naasow an yaksifa inuu gooyo bikum idinka ilaahay jaanibal bari bariga bad iyo bari baa kala jira bariga dhulka dhinaciis ilahay inuu idila gooyo meeshaa ka degantihiin imisaa ummadood dhulka lala gooya fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda qaaruun ilaa hadduu sii gelaya dhulka isaga iyo daartiisi weynaa dhulkaa liqay ilaahay bariga dhinaciisa inuu idinla gooyo mayaa ka aamin noqoteen oo amase yursila ilaahay inuu diro calaykum dusheenna xaasiban dabayl daran oo dhagaxyo wadata qururux bixijaarati min asa qururux wadata daran oo idin laynas oo gantaal ah ilaahay inuu idinku soo diro mayaa ka aamin noqoteen oo yursila ilaahay inuu diro calaykum dushiinna xaasiba uma dabadeedna laa tajiduu aynaan helin lakum idinku wakiilan lakum xaalu idinka idiin ahaaday wakiilan idnaan helin mid wakiil ah ya man yaquumu biumuurikum ay wakiilku arrimihiinna mid u quba oo idin badbaadiya idnan helin warma taasaa ka aamin noqoto ilaa dadka hadda dhulka lala goynaya iyo dabaylaha hadda lagu dirayo iyo duufaanada iyo wax magacyada loo wada bixiyey waa khataro afa amintu ma ka aamin noqoteen an yuciidakum ilaahay inuu idin soo celiyo fiihi baddi taaratan ukhraa mar kale markii dhaweeto waxa dhahda ilahu naga badbaado u noqon mayne markii laydin badbaadsana gaalnimadii baa ku noqoteen ma waxaa ka aamin noqoteen mar labaad ilaahay inuu idinku soo celiyo badda soo mar kale soo mari soo mari maysaan soo mar kale kusoo noqon maysaan oo markaa kusoo noqotaan fa yursila ilaahay diro calaykum dushiinna qoosifan dabayl garaacays oo min qaasifan oo min arriixi wey dabayl wax burburinays wax halaagays oo mudamiraay wax baabi'inas qasfiga hadda meelaha lagu dhufto hubabka waaweyn oo khatarka wayada loo isticmaalo qasf waa duqaynta khatarka wey intaas laydinku soo dirmo idaan ka baqay waa dabaysha wax allaala waxay soo madha burburisa ya waxa weeyaan shay ma jiro atat calayhi ilaa jacalathu karamiim oo markaa fa yuqriqakum ilaahay idin maansheeyo idin halaago bimaa kafartu bisababi kufrikum gaalnimadiina darti uma dabadeedna laa tajiduu inaan helin lakum xaalo idinka idiin sugnaaday calaynaa hanaga dushayada bihi qarqigaa iyo haftadaa laydinku sameeyey tabiica dee dhulka markii la joogana tabiican waa maxay horta tabiican waxa weeyaan mid hanaga na soo dabagalooo naga dekanaysa idnaan helin dee ilaahay baa saa nagu sameeyey kaalin wax nooga qabo oo nooga goo ama naga celi mayaaba dhacaysa maya waa iyada aayaddu ahayd ya walaa yakhaafu cuqbaha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha ilahay qoladaa waa baaba'sha walaa yakhaafu cuqbaha dekanadeedana ilahay ka boqmeeyo dabagalkeeda cid cidna ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye ma jiro laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun marka ma taasaa ka aamin noqoteen wey marka bihidaas waxaad u celinaysaa bihi biiqraaqikum maanshaynta laydin maanshiye qofku hadduu dee baddii iyo meelaha joogana dee in la halaago oo biyaha lagu baabi'iyo sidii fircoon iyo qoladiis loo galay beriga hadduu joogana siyaalahan kale dabaylahan iyo dhagaxdan iyo ma garanaysaa dhulka lala gooyo iyo dhulgariirka iyo waxyaalaha khatarka ah ay ku dhacaan intuba macnaha waa halaagyo iyo cadaabyo jira weeyaan marka sidaas baa loogu bayaaniyey oo loola hadla war mataasaa ka aamin noqotan weeye markaasna idnaan helin cid macnaha annaga tabiic ahoo arrintaas nagu soo dabagasha darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab